ka imaanaya magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay saaka magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii etoobiya iyo kuwii dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waayadanba haddaba ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee magaalada ceelbuur ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay wax ka weydiisay safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa
ciidamadan waa ciidamadan kusugnaa marka hore muddo aadu ilaa dhowr sano ah magaalada ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan kamid ahayn kuwa amisom waxa afka qalaad lagu yidhaaho non amisom marka waa ciidamo loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka qalaad lagu yidhaaha bilateral labada dal heshiis ay ay ay ay ay ku heshiiyeen ayay kusoo galeen dalka marka ciidamadaas oo ah dadka deegaanka ka caawinahayay oo sida sidaad og tahay sagaal bilood ka hor ilaa waxay tageen mataqaanata meesha la yihaaho galcad iyo dhulkaas budbud si dadka deegaanka iyo maamulada deegaanka ka jira ay u caawiyaan oy usiiyaan fursad in ay iyagu ay maam amniga dib usoo ceshadaan iyo maamulkooda laakiin hadda waa ay soo baxeen ciidamadii shabaabkuna meeshay kusoo noqdeen ay qabsadeen dadkii soo dhaweeyay ciidamada etoobiyaanka ee halkaasii taga ama wax la qabtay ama magaalada kusii haray waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhibanayaal qaarkood waxaa laleeyahay ciidanka etoobiya dadka deegaanka hore usoo raaceen dowladda ma ka fakertay saameynta ay yeelan karto in aad ceelbuur kasoo baxdeen saameynta waa waa saameyn la qiyaasay ciidanka hoosteeda banaanbo waxay ahaayeen ciidan kusoo galay labada dal heshiiskoodana bilateral amisomna aanan ka tirsanayn oo ciidan amisom ka tirsan aysan ahayn ciidankan waa ciidan lagu talgalo inu dhaqdhaqaaqo inta muddada kooban ee labada sano ee lagu heshiiyey ee dhamaatay hadda in ay ka caawiyaan deegaanadaasi kala dhow ceelbuur in amniga dib gacanta ugu soo noqoto maamulada ka jira muddada loogu talagalay muddo gaaban bay haysataa bilooyin bay ahayd sanaday isbedeshay sanadkii labaad way sii kordhaysay marka hadda nafteedana waa waa waa dhaqdhaqaaq farsamadeed oo oo oo oo aan ahayn mataqaantaa soomaaliya dhammaan kabixitaankeeda aysan ahayn waxyaalaha ay hadda ay sameynahayaan waa waxa waaye waa waa xeel military waxa loo yaqaana mataqaanta waxaad dhici karta in meelo ay backup waxa la yidhaaha ay ay siinayaan ciidamo kale oo amisom ah oo ama ama howlo military meelo kale ka galahaya marka waan ognahay saameynta ku leedahay waana ka xunnahay waa dad marka hore dad walaalahayna usoo gurmanay waa ka xunnahay barakaca ku dhacahayo laakiin waana ka fursan weeyey waana waxay noqotay wax daruuri ah inay dhaqdhaqaaqaasi ay sameeyaan marka soo taas ma saameynayso inaysa dadku mar dambe idin taageerin oo ay ka baqaan taageeradiina maadaama markaa meel gashaanba aa ka baxaysaan oo aa lumisaan taageeradii dadka iyo isku halayntii in aad tihiin ciidan howl qabanaya ilan ceelbur hadda maamul ugama soo tegin ha anagu waxaan kaga duwannahay ciidamada kale ee dabadka shisheeye ee soomaaliya waxaan kaga duwannahay dhaqdhaqaaqaasaan kaga duwannahay waxa anagu ujeedadana ay tahay waxaa waaye deegaanada iyo maamulada meelaha ay tagahayn ciidamada ka jira in ay amnigo dib soo celiyaan hal meel fadhigeeda macno ma leh waxaa la rabaa in dadka ay deegaano kala duwan oo fara badan oo kale ciidamada inta gaaraan ay maamulahooda islamarkii markii loo qabtay ay la wareegaan dib ka jir waxay tahay ciidamadan muddo dheer ay meesha joogeen waxay ahayd maamulada meesha joogay in ay ay ciidamo badan loo tababaray muddo muddo kala duwan iyaga inay amnigooda hantaan ayay ahayd muddadan marka u horreysay ee qorshaha la gaaraya marka haddana waxa waaye meel kale oo kale iyadana sidan camal ayay tahay in cadowa laga riixo oo la qabto marka ciidanka ciidanka ma badno ma tira badno marka waa wa wa waxa waaye waa xeelad farsameed waay marka ma waxaad leedahay ciidankan waxay waayeen maamulka meesha kala wareegi lahaa iyagana waa isaga baxeen maadaama uusan jirin maamul meesha kala wareega waa ko midda labaadna waxa waye ciidanka intaasay joogeen waxa waye magaalada xitaa shacabka in lagu soo celiyay waa la kala waayay dad yar yarba yaa degnaa oo joogay maamulka la joogay isla joogeen waxa ay usoo raacayaan waxa waaye waa maamul markaa iyaga marka ay tageen kadib la sameeyey maamulkii marka haddaynan dad aan dadweynihii iyo iyo iyo populationkii aanan aysan mataqaantaa ka dhex shaqaynaynin oo ay soo celin karin macno male marka waxa waye wax garab garab kororad ah dadka qaar waxay ku eedeeyaan safir etoobiya ciidamada etoobiya in caqabada ugu weyn ee dalka ka haysata ay tahay in howlahooda military ama howlgalladooda military ay siyaasadeeyaan oo ay u isticmaalaan inay culays ku saaraan maamulada ama dowladda federaalka ah oo ay hadba meel ka baxaan si dowladda iyo maamulka uu usoo qayliyo oo ay iyaguna halkaas wada hadal uga galaan ma la dhihi karaa howlgalkii la dagaalanka al-shabaab waa siyaasadeynaysaa midaasi waxay waxay iska tahay un wax un mataqaanta fadhi kudirir ah iyo iyo ruux waxa uu ruux un keligiis kasoo maleegay oo maskaxiisa ku fikir waa dhici karta inaata lakin anagshada banaanba waa ka duwanahay ciidamada kale faraha badan ee soomaaliya joogo dhowr kumaan kun oo kun oo oo xuduud ayaan leenahay oo kilomitr xuduud aan leenahay dad ayaan wadaagnaa waxyaala badan aan wadaagnaa marka anagu foreign policyga anaga waa ka duwan yahay hadda sidaa usoo dhigtay waxay tahay in soomaali soomaaliya ay amnigeeda gacanta ku dhigto dawladda ay udubadooda ku istaagto dadku ay u ekaadaan dadka kale ee caalamkale u ekaadaan maseyrkeeda dib usu noqdo mataqanta taasaas ethoopia faa'ida ugu jirta amniga ethoopia waa amniga soomaaliya inta ay soomaaliya sidan tahay ethoopia amni ma leh marka waxay tahay waa ama doonta waa sla saarnaanayna ama waan sla deginaa waay marka waxay ka dhiganta marka hadday sidaa ay tahay marka waxaan ku ciyaari karna maaha wax lagu ciyaari kara ma wax lagu fikiri kara maaragtay sida hadda usoo dhigta loo fikiri kara maaha marka waxaan mar walba aan aan aan aan aan ufikirnaa waxay tahay in amniga uu gacanta kusoo noqdo dadku marka waxay dhibka dhibka ugu weyn waxay tahay in maamulada marka muddo gaaban inta la sameeyo ciidankii booliskii iyo asluubtii militarigii mishaar joogtala loo sameeyo in aan la gaari karin aa dhici karta muddo gaaban lagu gaari karin si kastaba ahaata laakiin waxay tahay in waxaan ku rajo weynahay in ay soomaaliya mar dhow ay luwada ku istaagi doonto amni ahaan iyo siyaasad ahaan middan kalena soo dhigtana waa in badan waxyaala in badan mataqaanta fadhi kudirirka gaar ahaan dadka dawladaha jooga inta badan ay ay ay ay ay kasoo yeerta marka laakiin ma aha xaalad intaasa ka weyn tahay kuleylka waa dadka iyo wada gaaray iyo wada gaaray yani soomaaliya waxay ethoopia mataqanta kaftan kaftan ma waxa kaftan yani la gelin karo ama mataqanta ayaa la gelin kara ma waxa amniga ethoopia waa amniga soomaaliya amniga soomaaliya waa amniga ethoopia